haddana waxaan u gudbaynaa dhinaca kale waxaa inala jooga mu'tamarka khitaamkiisa inagala soo qaybgalay falilaahi alxamdu mas-uuliyiin ka tirsan xaraka shabaab almujaahidiin waxaan ugu horayn ku soo dhowaynaynaa asheikh xasan daahir aweys oo aad taqaaniin falyatafadal بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا waxaan ka cudur daaranayaa hadeed culammada intaa hore kala kulmay baan kadib cudurdaar baa iska dhacay marka laakiin haddee awal bidaaya iyo aakhirkii haddaan kala kulmase waa inkastoon jeclaa hadalka oo dhan inaan la socdo aad iyo aad oo anigoo maskaxdaydu ka buuxdo wixii culammadu yidhaahdeen ay ahayd inaan runtii aan istaago meeshatan ta labaadna kolley culummada mar awalan ma waa idinku mahadinaynaa jazaakum allah khayr raggii qalqaaliye iyo raggii yimidba ajiibayba waa waajib ina wada saaran aada iyo aadna inaad u gudateen baan rajaynayaa insha allahu tacaala ilahayna inuu ka aqbalan rajaynaya biidni illaah kan kale hadda waxa weeyaan addaa ulwaajib waxaana saaran waxa weeye addaa ulwaajib culummada waajib baa saaran ilaahay saaray ayagaa mas-uuliina mas-uuliinta rasmiga waa iyaga wa sidaad ogtihiin aayadda ilaahi subxaanaه wa tacaala markii uu yidhi yaa ayuha اladiina aamanuu aطiicu اllaha waaطiicu الrasuula wamri minkum ilaahay aطeeca ramyigiisina aطeeca iyo ulilamriga ulilamrigaas marka laba riwaayadood laba ra'yiyaa ku jirta oo midna waxa weeyaan inay umarada tahay sida abu hurayra iyo imaamu shaafici ay qabaan midna ay tahay maaragtay culummada sida ay qabaan ninka la yidhaahdo jaabir iyo imaamu axmedna ku raacsan yahay adi kadib ninka la yidhaahdo ibnu kaiir baa jamciyayo wuxuu yidhi labadoodaba waxa weeyaan meesha aayaddu waa gelaysaa oo qolana wixii ay amrahayaan oo sharcigii waafaqsan oo sharciga ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa ay uga tarjumahayaan baa lagu yeelahayaa qolana waxay amrahayaan oo amarka maaragtay bahalkii maxay ahayd u baahan fulinta u baahan ayaa lagu addeecaya saasuu ku kulmiyaan u malaynaya insha allahu tacaala haddaan daakiradaydu ikhiyaano marka kolley waajibkaasaa noo yaala waajibkaas marka kuma xira warkaas waa loo fiirso kuma xira xarako kuma xira fardina kuma xira xaakimna kuma xira dadkaas oo dhan waxaa dhici karta waxa aad leedaho waajibka adiga kuga ah inay dhibayaan waa dhici karta haddeeran sheekh maxamed ka maqlahay iyuu maaragtay yuusan qofku cabdisha cabdullah bahalkii muxuu inuusan baqay waa dhici kartaa meelaad ka baqdo in waajibkii kaa galo waa waxaan naqaano raggii aan isla soo marnay kiiskaas oo markii culummadu waajibkaas ay gudanayeen tawxiidka maalan iyo shareecadda islaamka maaragtay faafinteeda raggii aan isla soo marnay waa wada joogaan iyo wixii aan ka soo marnay waxaan xusuusanaya cabdulqaadir xasan warsamahan inta la xihay ayaa meeshii xaafiiskii markii la warsanhayey aa gabar qaawan inta la keeno hortiisa la soo fariisiyey waxaa la fiirinayaa bal inuu fiiriya in kale waxaa la rabaa in lagalaga lagala dagaalamo yacni gabdhaha iyo cawradooda inuu ka indhalaabanayo in kale waan u malaynaya inuu xusuusan yahaan u malaynaya marka waxa weeyaan wixii laga soo maray tawxiidka waa la garanaya sheekh cali nuur sheekh nuur cali colow oo bahalkii maxay ahayd tawxiidka keenay cibaadadan sheegayaa laa ilaha illa allahdu dadku waa iska yaqaaneen laakiin tawxiidulcibaadada dadka in laga saxo keenay islaamihiisiyaa looga furtay waa wada la yaqaanaa waa la wada yaqaanaa dhibkii laga soo maray waa la ogaa raggii maaragtay dilka loogu xukumay waa joogaan waxyaalahaasoo dhan marka waa waa la sooma maantay marka waxaa kale laba ah markii markii nafta la iskugu yimaado iyo markay xarig xarig tahay hadda dagaal waay hadda maanta dagaalkay joogtaa dagaalkaas marka waxaa la rabaa marka cilmigiisii waa la rabaa bahalkii taxriidkiisii xarud ilmu'miniina cala alqitaali waa la rabaa baalkii muxuu ahaa ee wixii aad ka geli karto adiga qowl iyo ficil waa la rabaa kaadii geli karinee ummadda inaad ku booridaa la rabaa cilmigiisa in la faafiyaa la rabaa marka sidii tawxiidkii loo soo faafiyey oo sunnadii sunnada waxaan ka soo marnay waa waa la garanaya sunnada dhibkan ka soo marnay maalin waxaan xusuustaa eh, saanoo kalea shir bahalkii maxay ahayd aan garaadda ku qaadanaynay aan loogu jiro markaasaa dee niman salaaddaba aan oggolayn aan idhi salaadaan tukanayn markaasuu inta raggii fiiriyo yidhi ma wadaad baa ragga ku jira haabaa le markaasuu yidhi waa qallayn doonta madaxaan ka kilki markaasuu yidhi shan daqiiqa hala siiyo xoogaa uu diiday inay inaan isku dhacno shan daqiiqa hala siiyo markaasaan yidhi kabaha lagu tukado marka ilaa bahalka kaba dhaadheer oo militari oo khatar ahan maarata aan xirnay markaasaan yidhi kabaha lagu tukado markaas wadaadadiyaana gaalaysiiye wadaadadiyaana gaalaysiiye marka sunnooyinka kale oo middan xataa istisqaha iyo wixii laga soo maray waa loo sidii loo faafiyey marka sunno kasta oo la soo faafiyey dhibaa lagala kulma ilaa wadaaddo waxaa joogay maaragtay bahalkii maxay ahayd ardada madaxa looxda u saara unbaa joogi jiray ee bahalkii muxuua xijaabka xijaabka markii ay xidhaanba inta laga qaado inta la xidho oo xijaabka laga siibo ayaa waagii dowladdii la dudumiyaha waxaa loogu tegey maqsiin weyn oo intaanoo kalea isagoo xijaabkii ka buuxa inta gabdhihii dugsigii loogu yimidoo la xaabiyaalay waa isfuulfuulaane ha la baaro isbitaal madiina la geeyey bahalkii maxay aan dhihi lahaa banaadir marka gabdhihii baarayaa gabdhihii ku islaamay xataa ku wanaagsanaaday ilaahay ku hanuuna sow ma aragtid waa macruufo waxa maxaa laga soo maray waxaan wixii laga soo maray raggii soo faafiyey maanta inay maaragtay bahalkii maxay ahayd ay jihaadka ka milicmiliceeyaan iyo gaalada soo duushay ama shakibo galo oo la yidhaahdo bahalkii maxay ahayd dadkan waa dadkii isla socon jirayoo ayakiiaa dhexdoodii ka diriray warkaas war saaqiqa maaha masalada masale ijmaaca waaye waxaway cadow waa soo guulay taaka dalka islaamka ka mida hadday soo galo jihaadku inuu farducayn isu bedelayo waa ijmaaco weeye ma shakiyaa ku jira meel walbay joogaan waa kuwa madaxtooyada iyadii haysta haye nimanka la yidhaahdo bahalka etoobiya oo kuwan xaggan kaga jira waa kuwii soo galay waddanka halkaana kenya kasoo kasoo kasoo ka soo gashay ma warkaas ma war oo khilaaf laha ku jira fardu cayn waaye warkaas marka inuusan milic milic gelinaysa noqonin raggaana waa raggii isla socon jiray shalay maaragtay iyagu isla socdeen ayakaa xukunkii ku dirirsan aadaa laysa saxiixan waa wallaahi inaysan qalowtayda xataa gelin ragga la haystaanaa ugu weyn wallaahi inaysan weligii qalbigaga gelin bal waan waana u sheega shariif wallaahi hadda meeshaasaan ka sheegaya hortiinaan ka sheegaya ilaahayna waa ku dhaaranaya waxaan ku idhi walaalow waxaan rabnaa waxaan rabaa baan idhi kursiyaa la isku qabsaday dambe inaysan dhicin ee mas'aladaas diintaas iyo maaragtay dantaa ummadda aan wada difaacan ma asagaa iiga baxa masaanaa uga baxay bilaahi calayk waa la joogay waa ummaddii maaragtay god cidlaahad ku riday waana macruuf diin annagu kuma maaragtay dowlad diineedna looma oggola ee aan maaragtay dadku say u nool yihiin u noolaan saasay qaateen waa macruuf waay wuuna sheegay annaguna waxaan idhi maye intaasaan u soo dagaalamayna ma ka degayno ilaa aan ilaa aan dhalinno ama ilaahay nagu oobsado warkaas ma war war isku khaldanba warkaas ma war isku khaldanba marka waxa weeyaan warka meesha laga rabaa waxa weeyaan arrintaas yaan khaladgeli midda kale oo ijmaaca ayadana waxa weeye waman yatawalahu minkum fainahu minhu waa moogtaa adduunk adduunkii hadda waa kitaabaan ka fiirinaya hadda adduunkiyaa isku khaldamay moogtahay markaasaa macaalimtii oo dhamaa khaldantay ee waa macruuf waay waman yatawalahu minkum fainahu minhu biijmaaci almuslimiin biijmaaci culamaa almuslimiin ninkii gaalo la saftaa gaaluu ka mid yahay yaa yaa arkay waxa khilaafsan ibnu xasmi baa waxaan la yaaba meel khatar uu joogay oo waa meeshii hadda gaaladu sida badanaa iyo muslimiintu ay weligeed isku haysteen oo la yidhaha andalus andalusi waayo asaga marka andalusna waa meeshii khutuurada badnayd oo gaaladu iyo ayagu had iyo jeer isaga soo horjeeday markas markaasay wa waa iskaalmaysanayaan gaaladii kuwii muslimoo isku xanaaqa iyagii intay isku noqdaan oo diriraan ay gaaladii soo kaalmaysanayaan masaladaasoo u kala bixiye fiiriya marka khatarkeeda wuxuu yidhi saddex midkood waayo in muslimiintu awoodda leeyihiin oo gaalada la kaalmay maaragtay baalki la kaalmaysanaya ee muslimiinta loo kaalmaysanaya aysan ta'fiir ku ayna yeelan karin waana sida imaam shaafici uu qabo iyo culummo kaba midda labaad wuxuu yidhi waa in gaaladu ay awoodda leedahay oo muslimiinta la kaalmaysanaya oo muslimiinta kale loo kaalmaysanaya ay dacafo yihiin iyo inay sinsiman yihiin labada qolo oo iskaalmaysanaysa inaysan midna mid awood ku leeyahin wuxuu yidhi kuwa gaalada kaalmaysanaya gaaladu xoogga leedahay gaalo weeye buu yidhi shaki kuma jiro kuwa sinsinanna gaalo weeye buu yidhi waxba ku waa laba qabiil oo kale maalan ama laba urur oo kale soo maarata midna mid awood ku lahayn gaalo weeye sababta uu dararku muslimiintu ku dhacahaya wuxuu yidhi waxaa shaki iiga jiraa buu yidhi kuwa muslimiinta ah ee xoogga leh ee gaalada kaalmaysanaya muslimiinta u kaalmaysanaya waxa ay yihiin ma macsiba mase waa kufr waana amyalu ila annahum kufaar bu anigu waxaan rajaxayaa buu yidhi inay gaalo yihiin uu yidhi markasta fiiri yani sanu u kala bixiyey iyo sa u kala caddeeyey warkaas marka ayadana waxaan u malaynayaa hadda maantay culammaa ulislaam oo dhan waxaan ku ogeyn annaga markay balaayadan iyo cawlamadan timid ka hor waxaan ku ogeyn inay dhihi jireen sheekhii ibnu baas iyo raggii aan aan ogeyn waxay dhihi jireen fardu cayn weeye dagaalka maanta jooga muslimiintaoo dhan ilaa waa la haystaa waa la haystaa muslimiinta o dhan muttafaq calayhi waa marka waa inay tahay maaragtay bahalkii maxay ahayd inay tahay fardu cayn ay kujihaadku jihaadku ku yihi inay mucaawanada gaalada la caawinayaana ninka la yidhaahdo ibnu bahalkii sharxa ibnu kaiir ninka la yidhah bahalkii muxuu ahaa ninkii la odhan jiray axmed shaakirna waa la yaqaanaa xataa ingiliiska biayi nowci min anwaaci almucaawana buu dha biayi nowcin min anwaaci almucaawana warkii in cabdilla xasanna waa la garanaya hadda waxaa ku jirta mid ama awrtaba u rara anigu gabay kuma fiicni xataa awrta hadduu u raro ayaguu ka mid dhig marka macnaa waxa weeye wax culuma isku khilaafsantaa mabaa aslankeedaba waajibkaas marka culumo waxaas intaas idiin weelida waddankan waa waddan taariikhdiisu taariikh culummo tahay addanka horna mar badana sheega taariikh culummo weeye waxaa kaleeto oo saddexeeya ilaahay mahaddi waa dhacay waa dhacay saytaradii nimankii cilmaaniyiinta aheedee gaaladu asaasatay warkoodii waa dhacay haahi saaxada waa ka baxay ilaahay waa riday waxaad yeelaysaan waa taa waxaa dhashay maxaa la dhihi jiray bishii niyaa dhalatay yaan la hari war ma la garta hadalkaas war bishii niyaa dhalatay haalaan yaan la kala hari yaan la kala hari yaan la kala hari culamaa la yaan la kala hari meeshaan waxa weeyaan waxa weeye khata waa dhacaaya dadku waa khalda ama meel taariikhda islaamka oo dhan akhriya wallaahi inaanaan helaynin nin aad ama qolo aan maaragtay bahalkii maxay hayd aan aan is-eedaynaynin oday waxaa jiray ka jenaraal ahaayoo maaragtay waa madaxtinimona loo tababarahay ayuu aadan xersi la odhan jiray oo jenaraal aha biliiska ah eerku dersiyo nagu laha markaa wuxuu yidhi idaaradu ka hadla markaasuu yidhi nin kasta dad hoggaamiyo ninay yidhaahdaan dadku ninkaasaan isku waafaqsannae sidiisaana loo hoggaamiyo waa la waayey u dha nin raalli naga noqonahayo cumaraa noogu fiicnaaba u malaynaya khulafaa uraashidiin iyo muslimiintoo dhan qimmo ah asagana markuu dhintay dadku waxay ka qabeen waa la og tacab bay ka taagnahay wax aan maaragtay dad aan khata' lahayna la arki maayo qofaada wax ku taha ku kahanayna la arki maayo waxaana saarana marka waa waajibka rabbiga caalamiinka oo waajibka rabulcaalamiinaana saara waajibka rabulcaalamiinaana saara cawaadif waa iska jiraysaa hawow waa iska jiraysaa waxyaalo badan waa iska jiraaya marka waxaan rabnaa cilmiga iyo caqliga iyo maamulka kulligoodba inuu maaragtay bahalkii muxuu ahaa ay u xoog badnaato cilmigu u xoog badnaato caadifadu ay gadaal marto caadifada mar kasta lagama reebi karo laakiin ayadu ha gadaal marto macnaha ahlulahwaa iyo ahlusunna waxay ku kala duwan yihiin ahlu ahwaana waxaa hoggaamida hawadooda haddeerba ha la maqlo qofka ahlu ahwaaha hawadiisuu hormarinaya sidau asagu rabow deliilka u soo keenanaya sidau asagu rabo oo deliilka u keensanayo ma weynaya deliil ilaa deliilka waa la qalloocin karaa qur-aanku kuma laha adigu hay hay taxriifini laakiin culummaa ilaalisa ilaahay ku ilaaliya innaa naxnu nazzalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ilaahay culumuu ku ilaaliya markii mid ka qalloocdaba midaa midaa toosinaya midaa toosinaya kitaab la yidhaahdo kashaaf oo nin la yidhahdo zamaqshari muctasiliya uu lahaa markaasi waxay leeyihiin kashaafkaas marka cilmi badanna waa ku jira inxiraaf badanna waa ku jira oo caqiidadiisii ictisaaliga ahayd marka nin ibnu munayir la yidhaaha wuxuu saaray taqriir markaasuu leeyahay ibnu munayir hadduusan la socon majnawiyaan u malaynaya hadduusan la soconin iska ilaaliyo rudasiisadiisa khatar waayo marka waxa weeyaan qofka haddii oo maarata nin qalloocdo nimaa toosina ninqaduqa nimaa toosina marka laakiin dadka ah maarata ahlul ahlulxaqa ahi ama ahlu sunnada ahi naskaa hoggaamiy marka hore u deliilka raadsanayo markuu masilada rabo maxaa ii deliilo u odhanay deliilka markuu helo ayuu ku soconaay kuwan shiicaha waa kulannay khayr laguma arkin nimankaas ha moodinina khayr ha moodin ma jirto nin abubakar iyo cumar dad maarata lacnada haya oo cibaado u tahay khayr ha ka raadinin muslimiinta kuwa ugu liitana waa hadda maarata awooday yeesheenoo waxa weye taaiir badanay nugu leeyihin haddana meelahan waaba joogjoogaana lala xoogahay maarata waxay loogu soo gabanayaan abaaraha iyo mugacisiga iyo dacfiga kuwaas khayrbeelooyinka ayay ku soo gabanayan nimankaas maaragtay ilaahay dartiis halla isaga ilaali markaasuu markaas waxaan ku idhi arrimaan ka hadlayno qoladan suuriya hadda mushkiladdu ka taagan tahay ayaan ka hadlayay markaasaa wuxuu waxaan idhi may wuxuu yidhi amerikaanka ad aad xiriir la leedihin sacuudigaan joogno marka qoladaanu mubta ahlu sunnadiiiyo qaaqiyaado uga dhigahay markaasaan adduunkuma dee suuriya oo oo murtadiin annaga iyo adduunkuma aan u naqaan aad xiriir la leedihin markaasuu yidhi siyaasadaa naga gashay markaasaan nacam waxaad tihiin aan idhi ummad siyaasaddoodu ay diintooda hoggaamiso laakiin annagu waxaan idhi ummad diintoodu ay siyaasaddooda hoggaamiso ha soo ma ujahadi marka waa saas waaye marka ummad marka waa inaan noqonno diintoodu ay siyaasaddooda hoggaamiso oo tasarufaadkooda hoggaamiso oo caqligooda hoggaamiso oo maamulkooda hoggaamiso saasaan rabnaa inaan inaan inaan noqonno laakiin akhtaa waa bani aadam waan iska nahay akhtaa waa imaanaysa akhtaadii marka waxa weeyaan waxa toosinayaa waa culummadooda waxaa toosinayaa culummadooda marka culummadii hadday yidhaahdaan balaayadan meelay u socoto ma naqaane haddaad dadka fiirisid diintiibaa hallaabaysa warkii imaam axmed aanaan xusuusanayn kastoona aan xafidsanayn oo maa maa axsana ahara alculamaai cala annaas wamaa aswa ahara annaasi cala alculamaa culummada weligood maaragtay dhib dhib bay dadka ku qabaan ayagu laakiin dadkaa nacfi ku qaba soo ma dadka nacfi ku qaba laakiin ayagu dadka dhibay ku qabaan weligood waa saas waay marka ha fiirinina nin idin hedada ha fiirinina nin idin xumeeye ha fiirinina nin idin caaye ha fiirinina waxa weeyaan adinku nacfigaad ummadda u leedihiin iyo taariikhda aad ka tegaysaan iyo waxaad ilaahay ula tegaysaan intaasaa la fiirinaya iyo wixii ka sii fiican oo khayra marka midda aan meesha ka baxsanayn waxa weeyaan watacaawanu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanu cala alimi waalcudwaan cala albiri waaltaqwadaasaa dadka ka dhaxaysa wixii marka biriyaho khayra oo taqaaniin wax ka qabta wixii aad u aragtaan ismi iyo cudwaan inay yihiinna radiya ilaa waa radda cala munkarkay ka mid taha soo ma almru bilmacruuf wannahyi can munkarka soo waajib naguma ilaahay waa ka hormariyey salaadda iyo zakada inama waalmu'minuuna waalmu'minaatu acuudu billah min waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd he yamuruuna bilmacruuf wayanhawna can munkar wayuqiimuuna asalaata wayutuuduna zakaataha ka dambaysa ka war waa sifo maaragtay taabita yar aan walaalkeeya wuxuu gu yidhi waa walaalow buu yidhi waxaan ogaadou yidhi annahyi can munkar inuu awoodiha waa run wa annahyi can munkar waa awood wa khatar war jooja war yaa waxa ka soo moo jeedi ninka munkarka ku jira fulay wa doqon wa ninka maaratay munkarka reebahayaan waa shurdi waa asagaa shurdi marka shurdinimadu midkaan qoriga sita ma shurdinimadu waa ninka maaragtay amarka iyo nahyiga yaqaano kaasaa shurdinimoa raganimo ah taasaa raganimoa marka hayee haweynina maaragtay inaad maaragtay bahalkii muxuu ahaa ilaa walaa yakhaafuuna lawmata laa'imkii oo kale wa walaa yakhaafuuna lawmata laa'im ha ka cabsanin qof maaragtay qalloocan qalloociisu asagaa doqono wa asagaa daciifa waay wallaahi waa aragna wallaahi waa aragna waxaan xusuusanahay xalanaa maaragtay salaadiina loo diiy markaasaan inta istaagay baan saddex goor ta idmaday uu ii diiday markaasaan ta meeshii ka istaagay baan aan aadaan raggii laga yaabo qaar inuu joogay markaasaan waan aadaan markaan aadaamay oo asagii inta khalkhalay buu uu iska maaratay iska sii daayay dadka waa tukanay markaan tukanay u yidhi halla ii keen marka uu ii geeyey uu yidhi waryaa amar milatariyaad khilaaftay oo waxa weeyaan markaasaa idhi amar milatari ma khilaafina amar milateri mid ka weyn oo milateriyaa qaata s muxuu ah saana idhi jenaraalkii adig soo cornayl maad ha markaasuu yidhi jenaraalkii weynaaye amarkiis yaan qaata sooma janaal yaan ku maa ilaahay bay ku sheegaysa asaada u taqaano waayaan ila cil adigu wax kaloo kaa weyn ma taqaani sooma jeed ilaahay buu mark markiiu khalqal isagiyaa khalqal mar dambe yaa markaas hadday salaata wallahi mar damba mar damba waa laii kaa keenayaaba sooma jeed mar damba ma dhici mar damba ma dhici marka daciif waayo qofku waxa weeyaan manka murka ku ku jira asagaa daciifa wa marka dacfigiisa uga faa'iidaysta gantaasha ku dhufa maaragtay baalkii camarka baalkii muxuu ahaa nahyiga ku siida war yaa joojidha waxaanu aad wadidniyo marka xataa waxa weeyaan dadka waxay ka sheegsheegtaan casaakirtay ka sheegtaan caskariga waxa weeyaan dabci loola macaamulou leeyahy haddaad tidhahdo riyaa waxaan khalad waaye dhaaf ood maaragtay si magaciisa ugu sheegtid haddii maaragtay kugu tamajuxana hortiisaa laga dadka lagu aa laga naqdiyaa la yidhaha war yaa jooji haddii kale wallahi culu waxaan kuu sheegaya maamulkaan kuu sheegaya daaliyo xunka soo ma ujeed marka waa la toosiyey adiguna ha ka baqinina ha isdhiinin xabaduu kugu dhufanayo waxa weeyaan ragga maaragtay iska toosiya ragga insha allahu tacala waayona iimaankiina waa ku jira ninkan waxa uu dagaalamaya waa iimaan iimaan uu dagaalamay marka iimaanka inuu ka khaldan yahay inaad sheegi weyta maxaa keenaayo marka adigu ha oo wax ka khaldan yihiin marka nidaamkii marka saas ilaa kuwa waaweyn waxa weye qof aan khaldamayn ma jiro ilaa kuwa waaweyn marka waxa weye adinkaa ka suldo weyn adinkaa ka adag adinkaa ka xoog badan adinkaa maaragtay wax ka yaqaana waxa weye waxaan hadday dhumeen hadha waa laydin sheeganaaya hadha waa laydin sheeganaaya ha marka waxa weeyaan ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa waa ku badiyey raggiiye xoogaa midna xamasda ay la tagto beryahanna waa idinka maqnaay marka insha allah raalliga ahaada ilaahay sida toosan kulligana ha nagu toosiyo wixii khaladana ilaahay ha naga toosiyo hana noo dhaafo insha allahu tacala ilaa ummadda muslimkaahi waa saas wa rabbanaa in rabbanaa in nasiina aw akhta'na rabbanaa walaa taxmil calayna asran kama xamaltahu cala aladiina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم